kooxda fano oo ka mid ah jabhadaha dagaalka kula jira dowladda itoobiya ayaa militariga xukuumadda abiy axmed kula dagaalamaysa deegaano ka mid ah waddankaas dagaaladan ayaa si gaar ah kaga dhacaya deegaano ka mid ah gobolka gojam ee waddanka itoobiya sida ay warbaahintu ka soo xigatay xubin ka mid ah jabhadda fano sarkaalkan iyo askartiisa ayaa geeridooda sababtay kadib markii ay miino la kacday gaari ay la socdeen islamarkaana gaarigii iyo qorigii dhashiika ah oo saarna ay gebi ahaanba basbeeleen waxaa sidoo kale jira iskahorimaad u dhexeeya ciidamada xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka fana oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo show halkaas oo sida la sheegay ciidamada itoobiya ay ku doonayeen inay ku wiiqaan awoodda fano ee deegaankaasi dhinaca kale fentow kabidhi oo ahaa maamulaha degmada werebabo ee koonfurta waalow ee gobolka amxaarada ayaa isaga iyo laba xubnood oo kale lagu dilay weerar ay kooxo hubaysani ku qaadeen shalay sida uu ku dhawaaqay maamulka degmada in ka badan boqolkiiba siddeetan dhulka amxaarada waxay gacan ku-hayntooda ku jirtaa maleeshiyaadka fano mid ka mid ah hogaamiyeyaasha fano ee waalo ayaa goor sii horraysay sheegay in ay jiraan magaalooyin ay go'doomiyeen si kastaba xiisadan ka allowsan gobolka ayaa maalmihii lasoo dhaafay kacsanayd maalin ka hor ayay ahayd marsidan oo kale dagaallo xooggan oo u dhexeeya itoobiya iyo fano ay ka dhaceen deegaano hoostaga gojam kuwa oo ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey